aan u gudubno dhinacii barnaamijka wicitaanka dhegaystaha isla ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan xilligii ololaha doorashada dowladda soomaaliya loogu jiray gaar ahaan dhinaca baarlamaanka waxa aad loogu ololayn jiray in haweenku ay baarlamaanka iyo xukuumaddaba ka helaan ku dhowaad soddon boqolkiiba haddaba haatan xildhibaanno kala duwan oo haweena ayaa fursad u helay inay ka mid noqdaan baarlamaanka soomaaliya haweenkaasi markii ay tageen baarlamaanka ma gaadheen himilooyinkii ay maskaxda ku hayeen maxayse yihiin caqabadaha ka horyimi waayo aragnimadooda ayay inala wadaagi doonaan qaar ka mid a xildhibaanada ka midka ah baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana barnaamijkeenna marti iigu ah xildhibaan ikraan yuusuf xirsi oo ka mid ah mudanayaasha ugu da'da yar baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale xildhibaan sacdiye salaad xaaji oo iyana ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka inta barnaamijku socdana qaar ka mida dhegaystayaasha ayaa su'aalo mawduucan la xidhiidha waxa ay weydiin doonaan labadan xildhibaan aan ku horreeye xildhibaan ikraan yuusuf xirsi marka ugu horreysa aan ku weydiiyo xilligii aad ololaha ku jirtay oo kale waxyaabaha aad maanka ku haysay haddii aad xildhibaan lasoo doorto oo baarlamaanka federaal ka mid noqda waxyaabaha aad maanka ku haysay inaad haweenka u qabatid ama aad qabatidba maxaa ka mid ahaa wallahi dee xilliga ololaha gelaynay doorashada waxyaala badanaa niyadda ku haynay inaan waddankeena maxaa dhahaa isbedel fiican aan ka geysano haddaan nahay haween ahaan aan de kana geysan karno haweenka soomaaliyeed ee yihiin lafdhabarka maxaa dhahaa bulshada waxyaalahan ku haynay waxay ahayd kamid ahayd inaan maxaa dhahaa horumarka waddankeena ka qayb qaadano hadday tahay siyaasad hadday tahay dhinacyada kale ee bulshada arrimaha bulshada alxamdulilah waan ku guuleysanay oo hadda waa wadanaa hawsheenii
waan gartay waxaan tegayaa xildhibaan sacdiya haatan baarlamaankii baad ka mid noqoteen bal waxyaabihii aad niyadda ku hayseen iyo markaad baarlamaan ka mid noqoteen asalaamu calaykum horta dhammaantiin waa idin wada salaamayaa adiga iyo dhammaanba inta dhegaysata v o eda haddaan usoo noqo su-aashaada intii runtii waxyaalo badan oo aan himiga ku haynay hadda waxa socda runtii hawlo badan baa horta na hor yaala run ahaantii anigu waxaan aaminsanaha inaan nahay xildhibaanada ugu nasiibka darnaa sababtoo ah hawlo aad iyo aad iyo aad u fara badan oo aad iyo aad u culus ayaana horyaala waxyaalaha qabitaanka la qabanayo iyo waktigana uu ku wada yar yahay iyo hawlo badan oo xildhibaanada la soo dartay marka dee hawlihiina waa ku jirnaa insha allah been malaahi kariim inaanu noqono kuwaana ayaan darnayn oo soomaaliya guul usoo hoyaya waan gartay bal xildhibaan sacdi haddaan ku weydiiyo waxyaabaha ugu mudan ee aad leedahay haweenka way khuseeyaan ee ilaa hadda idna hor yaalla maxaa ka mid a
walahi walaalo horta marka ugu horeysa ismaaciilo anigu saan aaminsanahay dumarka soomaaliyeed way ka wadanisan yihiin ragga sababtoo ah waxyaalo badan oo raggu ay ku hamiyaan ama ay waktigooda ay geliyaan baysan gabdhuhu aysan dumarku aysan gelin oo focuska mid walba waxay saartaa sidii carqabadaha ku jireen oo ragaadiyeen inay wax ka dhaqaajiyaan hadday noqon lahayd hiigsiga tuwani tuwaniga hadday noqon lahayd sida loo samayn lahaa hadda guddiyo waxaanu nahay afar iyo toban guddi oo golaha shacabka keliya ka kooban iyo hal guddi oo ay ka dhexayso aqalka sare iyo golaha shacabka inkastoo nasiib darro weli ay jirto thirty bercentigii baarlamaanka gudihiisa carqabadii weli ay taagan tahay oo aanu ku guuleysan weynay in aan wax ka galno dastuurkii guddiga dastuurka laakiin sametimes annaga guddiyada gabdhaha ay ku jiraan hadday noqdaan arrimaha bulshada hadday noqon lahaayeen xagga waxbarashada hadday noqon lahaayeen siyaasadda hadda guddiga arrimaha dibadda ayaan ku-xigeen ka ahay hadday noqon lahayd sida loo soo dayn lahaa ama looga shaqayn lahaa maxaabiistii runtii door aada iyo aada u weyn bay gabdhuhu ku leeyihiin oo ay wakti badan ka geliyaan marka run ahaantii waanu ku faraxsan nahay waxaana ognahay dumar hore ugu jira iyo kuwo cusub oo idikashinkooduna fiican yahay khibrado u wada leh una soo galay wadanka inay wax ka bedelaan aysan wax kale aysan ka lahayna inay ku jiraan waa gartay xildhibaan ikraan baan ku noqonaya inta aanan mid ka mid a dhegeystayaasha aadin waxyaabaha aad is leedahay in xoogga la saaro baarlamaanka dhexdiisa gaar ahaan haweenkiina baarlamaanka soo galay maxay tahay xoogga la saaro haweenkeena muxuu dhahay baarlamaanka soo galay ee ugu horeyso in muxuu dhahay haweenku ay isku xirnaadaan ay caawiyaan haweenka kale oo haweenka kale oo muxuu dhahay aan u helin nasiibka inay xildhibaan ay soo noqdaan ee codkooda inay meesha ku joogaan inay muxuu dhahay caawiyaan oo arrimaha shuruucda oo kale ay ka caawiyaan inay muxuu dhahay wacyigelin u sameeyaan haweenkii shuruucaha baarlamaanka la keenayo oo kale inaan focuska saarno oo ugu muhiimsan yihiin sida shuruucda caafimaadka oo kale oo waddankeena aan shuruuc caafimaad inoo degsanayn ee haweenka soomaaliyeedna dhibaatada ugu badan dadka ay soo gaadho oo maternal mortality-ga oo dhintay ay kamid yihiin hooyada oo muxuu dhahay dhibaatooyin badan xaggii familiga ama xaggii marka iyada muxuu dhahay umuleysa oo kale ama muxuu dhahay xaggii muxuu dhahay isbitaaladii oo kale ilmihii iyadoo geeraysa oo kale oo shuruuc aan haysan waddankeena dhakhaatiir waxaa iska soo gasha aan haysan mandate oo inay dhakhtar yihiin iyo in kale aynan la ogeyn waa iska soo gelaya waddankeena marka inay maxaa dhahay shuruuc caafimaadka kale ee haweenka baarlamaanka soomaaliyeed ay xooga saaraan sidii shuruucda maxaa dhahay loo baasgareyn lahaa hadda baarlamaanka taalo oo kale oo laga shaqeeyo ololaheeda oo muhiim u ah lafdhabar u ah bulshada soomaaliyeed hooyadu lambar one u tahay sidii loo yidhahaa farmasiyada maxaa dhahay dawooyinka iska soo raraya ee dhacay oo kale in mandate la siiyo ay maxaa dhahay shati ay leeyihiin oo la ogyahay dawada soo degaysa dawadan intii warqada marka dekada la keen oo kale laga bedelayo oo kale la joojiyo in quality controlka laga shaqeeyo marka shuruucahaas oo miiran weyn oo yahay haddaan haweenka nahay oo aan tarsi gareynano inaan xoogga saarno aan doorna ku yeelano maadaama aan nahay haweenka baarlamaanka soomaaliyeed dhibaataduna ay ku dhacdo bulshada dadka dhib dadka daciifka ah oo kale ciyaalka yaryar oo da-da yaryar iyo hooyooyinka ay dhibaatada ku dhacaan shuruucahaas oo kale way noo yaalaan sidoo kale waxbarashadoo kale focuska inaan saarno arabna haddaan nahay hadhay haweenka baarlamaanka soomaaliyeed oo hadda iyaduna baarlamaanka noo taala maadaama muxuu dhahay annaga aan nahay haweenka haddaan nahay dadkii wax barbaarinayay oo ilmaha soo dhisayay oo muxuu dhahay maskax muxuu dhahay wax lagu bedelayo o dhan annaga haweenka aan nahay shuruucda waxbarashadoo kale inaan xooga saarno wax ka qabano oo kale shuruuco badan oo kale shuruucaha haweenka waad mahadsanta waxaan tegayaa mid ka mid a dhegaystayaasha oo khad ku jiro dhinacayo boose bal magacaagoodoo ku bilaabaya iyo su-aashaas leedahay weydii magacaygu waa walaal waa axmed maxamed xisi gaacir baa lay dhahaa waxaan joogaa magaalada laasqore iyo gobolka sanaag bay okay su-aashaada su-aasheedu waxay leedahay sanadkii ololaha qoondada dumarka uu socday doorashada xildhibaanada waxaa olole adag iyo dadaal badan loo galay sidii ay dumarka soomaaliyeed qoondo boqolkiiba soddon gaaraysa ay uga heli lahaayeen baarlamaanka soomaaliyeed dadaal dheer iyo hayaan dheer kadib waxaa lagu guulaystay in qoondo gaaraysa boqolkiiba soddon ay dumarka soomaaliyeed ay ka helaan baarlamaanka soomaaliya taas beddelkeeda sidii loogu galay dadaal dheer iyo maogtahay hayaan dheer loogu soo galay oo loogu guulaystay dumarka soomaaliyeed waxaan odhan karaa uguma ay soo bixin positionkii looga baahnaa sideedabana positionku xilku ma aha su-aasha positionka laakiin waa actionka weeye waxaan odhan karaa markaas maadaama aan dumarka soomaaliyeed aanay sideeda tahay uga soo bixin siday usoo dadaaleen qoondada taas waxaan rabaa inaan xildhibaanada weydiiyo maxaa kalifay taas sacdiyaan su-aashaas ini waxaan ku laadhayaa haweenku ma heleen horta qoondadii boqolkiiba soddonka ahayd oo si rasmi ah ma u buuxsantay baarlamaankan waxqabadka ama su-aasha ama faallada u bixiyey dhegeystahaasina raaci ha waa mahadsan tahay wiilka su-aashana weydiiyana walaal aad baan kuusoo dhaweynaya waana mahadsan tahay fikirkaaga inkastoo cabirtay horta boqolkiiba soddon lama helin ismaaciilow twenty twenty six percent baan helnay oo weli waxbaa dhiman laakiin anigu ma qabo waana kusoo dhaweynaya fikirkiisa walaalkay laakiin ma qabo waxaan aaminsanahay gabdhaha baarlamaanka soo galay waxaan ku jirnaa wax sanad ka yar meel kasta oma ha laga hadlo haddii laga hadlo maxaabiista la soo daynayo waxa la shaqeeya waa qolada keliyon mucaarad iyo broblem iyo in meelo lagu mashquulo dumarku ma galaan marka waxaan aaminsanahay inay shaqooyin badan qabteen hadda sida xildhibaanadu ay ka dhawaaqaysay haddii ay ahayd xildhibaanadii ku mashquulsanaa abaaraha oo xildhibaanada ahaa gabdhay u badnaayeen dumar bay u badnaayeen hadda xildhibaanada ugu yar weeye igraan waxay tagtay gobolkii laga soo doortay diyaarad intay u qaadatay ayay waxay geysay raashin iyo daawo waana takhtarad xildhibaano badan baa marka saas sameeyey oo dumarka aan kuwa baydhabo kasoo jeeda jubbaland dagaallo waxaa jira ka dhacay hiiraan oo inta u badan xildhibaanada gabdhaha ugu badan hiiraan ay aadeen oo ay ka qayb qaateen heshiisiintii labada reer oo isku dhacay marka walaalkay waxaa laga yaabaa inuu de ahaa afarta boqolkiiba afarta naga maqan ragga diidanaaye si kale u arkay ama fikirkiisa weli caadi soo dhaweynaya laakiin si ahaantii anigu waxaan ogahay in ay yihiin dad ay ka tahay daacad dumarka maanta ku jira dad ay ka tahay in ay wax qabtaan oo ay bedelaan alisi maadaama naloo orday aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa ama isma ha noqdaan ama ehel ha noqdaan ama international communityga wixii naga caawiyay inaanu soo galno oo koostareeyey laakiin ismaaciilow anigu boqol kiiba sagaashan waxaan aaminsanahay anoon dhaliilayn ragga xildhibaanada ah oo mutacalimiinta ah oo wax walba leh haddana inay ka firfircoon yihiin dumarka ku jira arrintaa waad qeexday dhegeysto kale ayaan haatanna siin doonaa khad ku jira magacaaga adoo ku bilaabay halkaa joogtay magacayga waa cumar maxamed ibraahim oo jooga muqdisho su-aashaada su-aashayda xildhibaanada waxaa weydiin lahaa gabdhaha xildhibaanada maasha allah aftoor marka ugu horeysa waxaan badayna doorka ay heleen inta ka dhimana raggay ku maqan yihiin oo iska heli doonaan laakiin waxaa weydiin lahaa waxay qabteen gabdhahaas oo kale hadda gabdhaha sacuudiga oo kale ku dhibaataysan oo sacuudiga loo wado kale dhibka kala kulmeen gabdhaha kaamanka ku oo ku dhibaataysan oo oo umulisa la-aanta iyo dhibaatada ku jiraan xildhibaanada waxay u qabteen waxaa arki karno badanaa ma qabtaan qaar daacadad ay ku jiraan sidii maamada hadda hadlaysa xildhibaanada oo kale laakiin badankood xildhibaanada waxay ku mashquulsan yihiin siyaasad uma qabtaan gabdhaha qaarkood uma adeegaan marka xildhibaanada intaas su-aasha soo weydiin laha waan gartay xildhibaan ikran ma ku jirtaa khadka waxaan filayaa xildhibaan ikran khadka ayay haatan dib ayaan ugu noqon doonaa xildhibaan sacdiye ayaan hadalkaasin doonaa aragtidaa uu soo jeediyay dhegeysuhu walaalkayga muqdisho jooga isagana walaal waa salaamaya ismaaciilow horta anigaan gabdho nahay ma noo kala soocna dumar keliya oo meel ku xiran laakiin na gabar kasta iyo iyo wiil kasta iyo oday walba iyo cunug walbaaba qasab waxaan ku nahay de dadka mas-uulka ah baa nahay kuwa hadda etoobiya laga soo daynayo kuwa hindiya hadda la saxiixay oo waxa u dhima in la baaskareeyo insha allah waan la baaskareynaya oo hindiya laga keenayo iyaguna sidaas oo kale ugu jiraan waa loo socdaa mideeda kale waxaa ogtihiin dawladdu inta ay jirtaa weli inayna sanad dhamayn oo shaqadii ay bilowday weli way ku cusub tahay marka hawluhu waa is waa is-horhoryaa way kala sarreeyaan waana lagu jiraa wax allaale kuwa sacuudi jooga iyo kuwa ku xiran maxaa la dhahaa oo ka daran oo mugafuu haysto kulli waxay maaragtay way taxan yihiin oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo xildhibaanada guddiga arrimaha dibaddaba inta way ka shaqaynayaan marka walaalkay wuuna ku mahadsan yahay macnaa waxaan leeyahay beshin ha la yeesho nacmo ha la sugo waana la gaaraya insha allah biidnillahi kariim dhinaca haweenka oo kale waxyaabihii idiin sawiraa ee caqabadu marka dambe idin kala kulantay maxaa kamid ahaa markaad shaqadan iyo sida wax u socdaan aragteen caadi ahaan dumarka always waa emotional oo waxay aaminsan yihiin aniga waxaan ahaa dadkii intaan dibadda ka joogay wax wax maaragtay dhaliili jiray oo dhihi jiray dumarka inay saan dhahaan bay ahayd xildhibaanada inay waxaa qabtaan bay ahayd taasha markaa banaanka ka joogtay dulduleelo badan baa kuu muuqda laakiin gudihii markaa ku joog ku jirtid sharciyo weeye waxaan waa in maaragtay loo noqdo dastuurkii waa in qolaba marka ay saaran tahay wixii way isku wada xirxiran yihiin carqabad hadeertaan aan dhihi karo carqabadaasana hortaagan ma jirto laakiin dee dawladda iyo xildhibaanada iyo way isku xiran yihiin ciyaalo badan oo soo dhacdhacaya waad aragtay oo taas ha ahaato imaaraadka midda gobolada waxyaala hakinaya baa jira laakiin anigu waxaan kula talin lahaa da soomaaliyeed oo dhan maadaama laba labaatan iyo toddoba sano aynu burbursanayn labaatan iyo toddoba sano aysan jirin dawladdan dawladda ka horeysay dawlad fiican oo wax badan soo qabatay bay ahayd iyo tii ka horreysay waxbaa la waday laakiin dee sideenu hore maynu ahayn marka in la dul qaato in ay dhiirigelin ay sameeyaan laakiin haddii eedayn iyo dhaliil uun la wado ma soconayso dawladdii iyo wixii loogu talagalay baarlamaankuna ma dhaqaaqayaan marka ismaaciilow run ahaantii ma jirto hadda waxna hortaagan oo la dhahayo carqabadaasaa jirto oo wax laga dhaqaajinaya wax walba waa bilow wax walba waa dhaqaaq anigu waxaan aaminsanahay dawladdan waxa weeye dawlad ka firfircoon dawladihii hore inkastoo meel fiican ay ka bilaabeen mid ka mid a dhegeystayaashaan haatanna siin doonaa kelmadda bal magacaagadoo ku bilaabaya
magacaygu waa cabdinaasir cabdulqaadir aadan waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bahda v o a oo noo suurtagelisay inaan barnaamijkan kaga galno waxaan kaloo u mahad celinayaa xildhibaanada gabdhaha ee cawa waktigooda noo sooray marka su-aasha aan rabay inaan weydiiyo waxay tahay sida aan la socono waxaa doorashadii hadda isku soo sharaxay laba hablood oo dumar ah oo u ordaayay inay noqdaan jagada ugu sareysa ee dalka marka maadaama aysan kasoo qeybgelin oo si official aysan uga soo qeybgelin ma dhihi karaa weli heer fiican ma gaarin ka qeybgalka siyaasadda soomaalida ee haweenka waan gartay n sacdiya horta gabdhahaas maasha allah waan ogaa inay ordayeen aniga waxaan u malaynayaa inaysan aysan marna hanjab ku imaaneyn waxyaalaha hor istaageen waxay u badan tahay dad muslinaan nahay marka gabdhaha isku dayana dee maasha allah dee wehan weynaayeno ra-iisal wasaaraha qaataa baa laga yaabaa wax weyn oo ka baabaay ma jiraan lasaano waxaan aaminsanahay gabdho mutacalimiina oo dee caqligooda iyo cilmigooda nacam tusay inay ragga uun ag istaagi karaan taas shaqa ahaan bay ahayd maaheen laakiin ma jirto waxaan aaminsanahay wax hanjab ah ama ama dee dhaliil ah oo la dhahaya gabdhihii way khasaareen ma jiraan waan gartay stiil gabdho bisna fiican way wada haystaan waan gartay n xildhibaan ikraam baa haatan dib inoogu soo noqotay n may maqashaa xildhibaan haa waan ku maqlaa walaal waa mahadsan tahay n waxaan jeclaa bal inaan ku weydiiyo cabaar baad naga maqnayd n dhalinyarada waxaad ka mid tahay xildhibaanada ugu da-da yar ee baarlamaanka n adigu dhinaca dhallinyaradoo kale waxyaabaha ma jiraan tusaale ahaan xildhibaanada inaad abaabushaan oo kale ama kooxo u samaysaan si arrimaha dhallinyarada gaar ahaan haweenka ama dhallinyarada kale ragga aba ha ahaadeene mudnaan loo siiyo shuruucda soo baxaysa in ay noloshooda wax ka tarto
dhalinyarada haa baarlamaanka muxuu dhahay waan isku firannahay haddana kokiskii dhalinyarada ayaan dooran doonaa muxuu dhahay dhawaan sida ugu dhaqsaha badan bisha markay dhamaato marka muxuu dhahay waa waan siinaa priority-ga waxaan siinaynaa dhalinyarada soomaaliyeed mar walbana waxaan kala qayb qaadanaa ururada dhalinyarada soomaaliyeed haddaan nahay xildhibaanada dhalinyarada waa u tagnaa munaasabadahoodan kala qayb qaadanaa fakrad fakarkooda ururinaa waan wada sheekaysanaa oo waxyaalaha ay u baahan yihiin oo kale ay doonayaan inay muxuu dhahay hindisaha ay rabaan hindis sharciyeedka ay rabaan baarlamaanka o kale inaga horgeeno oo kale waan wareysanaa ururada muxuu dhahay rayidka ee dhalinyarada soomaaliyeed ay leeyihiin waana kala qayb qaadanaa muxuu dhahay barnaamijyada ay wadaan oo kale wacyigelinta waan kala shaqeynaana badanaa marka muxuu dhahay waanan ku rajo weynahay inaan samaysano haddaan nahay dhalinyarada baarlamaanka markaan kokiska dhalinyarada baarlamaanka aan dhisno inaan dhalinyarada banaanka joogto ama heer gobol ama soomaaliya meel kasta ee qof walba oo dhalinyaraha inaan siino muxuu dhahay fakarkiisa una siiyo aan fakaradooda ururo oo communitygooda hadhow baarlamaanka saan shuruucaha rabno inaan horkeeno oo kale aan ka mid noqdaan dabcan waxaa isugu timaadeen adigu xildhibaanada ugu da-da yar ee baarlamaanka aad ka mid tahay dad waaweyn baa isugu timaadaan baarlamaanka oo kale marka aad wada doodaysaan mararka qaarkood ma kaaga timaadaa ama inay dee duru dooda dad kaa waaweyn oo kale inay yidhaahdaan qof dhalinyaraha baa tahay ee fikirkayga soo raac ama fikirkaaga la damco mararka qaarkood halka caqabad ma kaaga timaadaa wallahi horta de majority dadka muxuu dhahay waxbay wada aqooni leeyihiin aniga qof dhalinyara waa ahay waa kamid ahay baarlamaanka dadka ugu daadeeyaran haddana qof aqoon laahay heer master waxbarashadiisu gaarsantaha dhisan baan ahay marka mararka qaarkood waxaaba laga yaabaa fakiradaha odayaasha soo jeedala inay kuwa ka imborsayihiin oo la qaatada annagoo muxuu dhahay de waa fakir qof walba maogta qof walba muxuu dhahay oo xildhibaan ah oo halkan jooga fakarkiisa waa la qaadanayaana waxyaaluhu uu keeno waa khasab in la qaato iyadoo aan la eegeyn yaraan iyo weynaan meesha aan la eegeyn gosob qof walba wuxuu matelayaa ummadii soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed marka fadhahay aad baana fadhahay uga qayb qaadanaa waa firfircoonnahay dhallinyaradeena baarlamaanka ku jira fadhahay isbedel inaa wax keenana waxnay bay fadhahay bay dadka uhay wada qaadanayaan oo markiiba waxay leeyihiin qofka dhalinyarada marka hore fakarkiisa aan eegno waan gartay marka maasha allah wada shaqayn fiicana naga dhexaysa tiimkan su-aasha su-aasha ugu dambeysaan ku siin doonaa marka hore sacdiyaan u tegi doonaa su-aasha ugu dambeeyana siin doonaa xildhibaan sacdiya gebagabada ma u aragtaan yoolkiinii inaad gaadheen mise jid dheer unbaad haatan bilowdeen may wa- waxaan dhihi karnaa jid dheer baa la bilaabay ha weli cabirka wa sababtaa waxaa soo socota walaalo twenty twenty four point five baa lagu lagu soo soo xildhibaanadan
maada in laga saari doono galantu waxay ahayd inay laga aan ka bixi doono oo tuwani tuwani loo gudbi doono one man one vote ama one person one vote ama maaragtay xisbiyo marka welina hawshaa qaranka badan iyo wadadaas fadxaanyaha leh ayada oo aan ujeedno culayskeeda lama gaarin waa loo socdaa xildhibaan ikraam baan iyana su-aasha ugu dambaysta siin doona haddiiba ay noqoto hal qof hal cod in la aado haweenku ma isleedahay xuquuq ama kuraas ka badan bay heli doonaan inta ay ku heleen afar dhibic shan haddii la aado aniga waxaan aaminsana dadka aaminsan baan ahay inay helayaan haweenku kuraas ka badan kuwa ay hadda haystaan markayga hore oo aan xildhibaan noqono waxaaban dadka isku diyaarirayaan ha markii la gaaro hal cod inaa xildhibaan raadsido oo kale oo loobinkaas ku jiray baa maskaxdayda ku jirtay marka waxaan hubaa haddii la aado systemka laga baxo systemka la aado haweenku inay kuraaskooda ay soo helayaan kuraas ka badan ay helayaana waxaa laga yaabaa magaalo walba inay gabdhaha ay badanaa howlkar ka yihiin waxyaalaha arrimaha bulshada ka shaqeeyaan inay mxuahay dadkii mxuaha masaakiinta ay u dhiiran yihiin oo ay arrimihii tabafarka ay mar walba gacanta ay kula jiraan marka waxaan hubaa haweenku inay kuraastan iyo kuraas ka badan bay heli doonaan haweenkana waxaan kusii dhiiri jelinaya haweenka soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan habkii ay kusoo raadsan lahaayeen kuraastan kuraas ka badan ay loobin sameeyaan hadday tahay deegaanadoodii hadday tahay gobolada hadday tahay arrimaha soomaaliya siyaasadan ay ka qayb qaataan waxaan hubaa siyaasadu haddii haweenku moor ay siyaasada haweenkeenu ay badan yihiin inay mar wax badan iska bedelayaan oo isbedel badan ay dhacayaan marka waxaan ku dhiirigelinayaa gabdhaha soomaaliya inay u diyaar garoobaan say kuraaska usoo raadsan lahaayeen fadhahay xildhibaannimadan fadhahay focuskana u saari lahaayeen deegaanadoodii inay wax ka qabtaan oo kale oo ka shaqeeyaan arrimaha fadhahay arrimaha bulshada xooga saaraan aad baa umahadsan tihiin xildhibaanada sacdiye iyo weliba xildhibaan ikraan oo igala qaybgelayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aad baa umahadsan tihiin aad baa umahadsantahay ismaaciil
adiga kuna mudan waa mahadsantahay sidoo kale guud ahaanba dhegaystayaal intaas waxay naga eeg barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ay marti inoogu ahaayeen xildhibaan ikraan yuusuf xirsi oo ka mid ah mudanayaasha ugu da'da yar golaha shacabka ee soomaaliya iyo xildhibaan sacdiye salaad xaaji labaduba waxay barnaamij ka qayb qaadanayeen iyaga oo ku sugan magaalada muqdisho tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisale